magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiya ee haya talada somalilan faahfaahinta shirkaasi hadaladii laga jeediyey iyo howlaha la qaban doono inta uu socdo waxaa warbixinta nooga soo dirtay sagal mustafa xasan nuur waxaa si toosa maanta uga furmay magaalada hargeysa shirweynaha afraad ee xisbilxaakimka kulmiye oo ay kasoo qeyb galeen hogaanka sare ee xisbigaasi uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo marti sharaf kale oo ka kala socda xisbiyada somalilan iyo xisbiga barwaaqo oo kamid ah deegaanka soomaalida etoobiya salaadiin cuqaal waxgarad ergooyin ka kala socda dhammaan gobolada somalilan shirkan ayaa markii uu furmay kadib waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana uu ugu horeyn ka hadlay xisbiga iyo muddadii uu jiray xisbiga kulmiye shirweynihiisa afraad wuxuu ku soo beegnay isagoo sideediyo jira sideediyo toban jirsanay isagoo la xaadsaday isagoo qaangaaray isagoo aad markay dadku ugu xoog iyo awood badan yihiin shirweynahan maanta aynu qabanaynaa waxa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel inta nabadda jecel inta horumarka somalilan jecel ay wadaniyadu ku dheehan tahay waxaanu naxdin ku yahay cadowga somalilan xisbiga kulmiye sideed iyo tobankaa sannadood sideed sannadood mucaarid wax dhisayuu ahaa sideeddaa sannadood mucaarid firfircoon oo wax allee xidanta qaranka ah kala qayb gaata xukuumadihii jirayuu ahaa laakiin waxaa garab socotay isaga ahaa mucaarida muxdan oo dhimbiila ka duulaan markuu daliil arko xisbiga kulmiye toban sanadood ayuu dalka madaxnimadiisa hayay labadii dowladeed ee isaga dambeeyey dalka intii ay joogeen tobanka sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca isoodaynta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo la majeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey tobankii sano uu hayey isaga oo aan faanayn ee wax la taaban kara ay tahay
dhinaca kale madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu goobta ka shaaciyey inuu u taagan yahay guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye iyo dhammaan bahweynta xisbiga kulmiye waxaan uga mahad celinayaa in laba goor ilaa kun iyo sanadkii laba kun iyo sideedii ilaa maanta ay labadaa goor marna ii doorteen ku-xigeenka koowaad marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga maantana aan ka sugaayo inay igu taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa kale oo uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay inay ku qaban doonaan wakhtigooda isagoo sidoo kalena sheegay inuu ka xun yahay ilaalista baarlamanka ee kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco xukuumaddana waxaa ka go-an oo aanaan ka labalabayneyn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaha wakhtigii u qorsheeyey komishanka qaranku oo ah bisha abril ee sanadka soo socda ilaahay idankii wixii rag ku tashayo rabbina tabataabiyaa way hirgalaaneen si kasta oo jirta hadday cidinaga caawiyo hadday naga caawisaba waxaynu ku talagelaynaa inagoo qarana oo isku tashanaynaa oo aan kaalmo dibeedeed uga habsaamayn lacag baynu u weynay waynu geli karnaa adduunkeedana waynu haynaaye qaranka waxaan ka cabsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada wakhtigeedii ku qabanno oo aanay doorasho adduun oga dhicin xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecadda islaamku ogoshahay inay helaan xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo waana nuweyna haddaan xisbigana
waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ahna xubin ka mid a xisbiga barwaaqa ee deegaanka soomaalida etoobiya maxamed faarax maxamuud anugu ku hadlayo magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka etoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka soomaalidaba farxad weyn waxaanoo inaan maanta idan kala qayb galno shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacayo dhartii xidhiidhka deegaanka soomaalida ama waddanka etoobiya iyo somalilan waa mid aada u gula weyn mid maanta bilowdana waa soo jireen weyn xidhiir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanaya siyaasadda xidhiir amni baa jiro oo wixii amni darra la iska kaashanayo xidhiir dhaqaalo aada u ballaadhan oo bulshadeenna ay isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtaru leh oo aada u ballaadhan baa jiro ku dhaqan iyo ku aqooneed baan wadaagnaa iyo dhalashaba intaba marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirkan sucaad cabdilaahi cali oo ka mida marti sharafta xisbiga ucid ee shirkani kasoo qayb gashay ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda
waxaan ahay guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga wicid kule marti sharafta ayaan ka mid ahaa si aada u qurux badan bay runtii u dhacday oo nabadgelye leh runtii waa kii iigu horeeyey laakiin dee guul uun baynuu rajeynaynaa sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa